bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada ugu door karoon warka habeenimo idaacadda beerlula qodobada warkeenna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir looga hadlayay doorka bulshada rayidka ee ilaalinta iyo dhaqan celinta maxaabiista oo lagu qabtay muqdisho iskuulka hormuuda beledweyne oo soo kordhiyay qayb lagu barto cilaansaarka kulan looga hadlaya ballaarinta adeegyada cadaaladda ee dadka nugula lagu qabtay magaalada hargeysa tababar ku saabsan tacbashada wanaagsan ee beeraha oo lagu soo gebagabeeyey magaalada baxdo muqbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah imaaraadka carabta iyo urdun oo gargaar hawada uga daadiyay dadka qasa waa toddoba iyo labaatanka bisha julaaya labada kun iyo shan iyo labaatanka intaas waxayan qodobadii ugu daarkaroonaa warka habeennimo idaacadda beerlula markana isagii ofesan waxaana warkeed la socodsiin doona anigoo maxamed cabdisaneya aynu ku bilowna shir looga hadlayay doorka bulshada rayidka ee ilaalinta iyo dhaqan celinta maxaabiista ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waryaheena maxamed yuusuf cabdulahi warbixinta warkan inoo haya wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka danjire ilyaas sheekh cumar ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray shir diiradda lagu saaray doorka bulshada rayidka ee ilaalinta iyo dhaqan celinta maxaabiista shirkan ayaa waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda cadaaladda taliska asluubta iyo ururada bulshada rayidka wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka danjire ilyaas sheekh cumar ayaa sharaxay doorka ugu muhiimsan ee hay-adaha iyo bulshada rayidku ay ka qaadan karaan sidii loo dardargelin lahaa caawimaadda la siinayo maxaabiista ku jirta gacanta taariikho fara badan bay soo mareen laakiin xukuumadda dan qaran saaad ka warhaysaan dadaallo badan baa lagu bixiyey in runtii xabsiyada wax badan laga bedelo sida hadda laga sheekeynayay dadaalada la bixiyey keliya ma ahan in laga shaqeynayo in xabsi la dhiso in xabsi la dayactiro waxaa bees u ah oo laga shaqeynaya waxay tahay shuruucdii xabsiyadaa lagu maamuli lahaa ama muwaadinka soomaaliyeed xuquuqdiisi uu ku heli lahaa in runtii reform ballaaran lagu sameynayo lagana shaqeynayo wax badanna la dhameeyey wax badanna gacanta lagu hayo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa soo dhoweeyey arrimaha xabsiyada saa ogtihiin tusaale markaan soo qaato muqdishadan aan maanta ku sugannahay laba xabsi waaweynaa ku taalo xabsiga dhexe iyo xabsiga oo ex control ku yaalo anagoon ku daraynin qoladii c a d da ku xirnaa iyo qoladii qeybaha kaleete oo u xirnaa tirada ku jirto haddaysanma ka badnayn maanta saddex kun kor ay u dhaafaysaa xabsigan dhexe oo aragtay capacitigiisii loogu talagalay shan boqol oo qof inay ku xirnaadaan yaa maanta waxaa ku jirto laba kun oo qof tiro ku dhow
waxaan aada ugu faraxsanahay una mahad celinayaa ciddii soo abaabushay shirkan looga hadlayo dhibaatooyinka ka jirta xabsiyada annagu haddaanu nahay ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan nahay hay-adda u xil saaran dadkan maxaabiista ah ee dunuubta lagu soo xiro hayntooda waxbaridooda ilaalintooda iyo daryeelkoodaba waxaad mooddaa hadda wakhtigan la joogo yacnii way naga bateen dhowr sooday nooga bateen siyaabaha ay nooga bateen haddaan meeshan ka iftiimiyo sideeduba xabsiyadu waa meesha ugu dambaysa ee sharciga fulintiisa lagu dhammaystiro
intaan u gudbi horta waxaa caddaynayaa si guud sida maanta loo sheegay xabsiga iyo culeysyada jira ay gun u yihiin iyo xeerarka aan u isticmaalin cadaalada loo isticmaalana ayagana ay raf u yihiin macnaha markaa isla jaan qaadi karin culeysyada iyo dembiyada laglasn jaan qaadi karin shirkan ayaa qeyb ka ah dadaalada lagu xoojinayo ka qaybgalka bulshada ee dib u habeynta nidaamka cadaaladda iyo adeegyada maxaabiista aad maadsan yahay waryahaena maxamed yuusuf cabdulaahi warbixinta warkaasi nala socodsiinaya iskuulka hormood ee magaalada beledweyne ayaa soo kordhiyay qeyb loogu talagalay in lagu barto cilaansaarka wariyeena xawluul aadan xuseen ee warbixinta warkan inoo haysaa iskuulka hormuud ee magaalada beledweyne ayaa lagu soo kordhiyay qeyb cusub oo loogu talagalay in gabdhaha lagu baro xirfadda farsamada gacanta sida cilaansaarka qeybtan ayaa lagu diyaariyey qalabkii ay gabdhaha wax ku baran lahaayeen sida sabuuradda iyo cilaanka madaxa arrimaha ardayda iskuulka hormuud cabdiraxmaan cabdulaahi cabdulle ayaa raadiyo beerula uga waramay qeybta ay kusoo kordhiyeen iyo waxyaabaha ardayda lagu bari doono macadka waa macad markaasi u shaqeeyo qaab full time iyo barty time intaba loogu faa'iideeyo ardayda jiilka markaasi soo baxayo ee jecel horumarinta markaasi deegaankooda iyo gobolkooda intaba inay sare ee u qaadaan aqoontoodana ay wanaajiyaan run ahaantii waxaa horey macadka ugu bixi jiray xirfado iyo maadooyin intaba waxaa soo siyaadinay ama aan kusoo kordhinay macadka bishii hadda u dambeysay ee julaay bisha hadda lagu guda jiro bilowgeedii barashada xirfadaha gacanta sida in markaasi la baro xirfadda cilaansaarka iyo weliba make upka jiilka markaasi gabdhaha danaynayo in marka ay u noqoto nolol maalmeed iyo shaqo abuur iyadoo markaasi xirfadaas ay tahay xirfad si free ama lacag la-aan ardayda loogu baraayo qeybaha khamiis iyo jimcada loogu faa'iideynayo macalimiin markaasi u tababaran xirfadaas hen skiilkana ay u helan yihiin run ahaantii ardayda aad bay markaasi usoo dhoweeyeen barnaamijkan hen skiilka waana markaasi qeybta dumarka hadda waxaan rajeyneynaa insha allah waqtiyada inagu soo aadan dhanka xagga raggana inaan macadka kusoo siyaadino qeybta barashada xirfado kale oo ragga iyo dumarka intaba ay ka faa'iidaysan karaan si ay markaasi ugu noqoto haldoor shaqo abuur noloshooda iyo markaasi deegaankoodana ay kusii horumarin karaan qaar ka mid a ardayda la bara farsamada gacanta ayaa u mahadceliyey maamulka iskuulka magacii waan istaha cabdulaahi cabdi waxaan dhigtaa macadka hormuud waxaan ka bartaa cilaansaar si lacag la-aan ah macalimiinta si fiican ayay ii baraan cilaansaarka waxaa rabaa xirfadda inaa heer weyn ka gaaro oo ka shaqaysto waa mahadsantiinmagaceyga samiye macaan ibraahim waxaan ka mid ahay ardayda iskuulka hormuud keelka farsamada oo cilaansaarka cilaansaarka inaan kushin shaqaysto waan ugu macadcelin lacag la-aan ayaana ku dhigtaa waan ugu macadcelinayaa macalimiinteeda magaceyga waa maryan aadan maxamed waxaan ka mid ahay ardayda barata cilaansaarka ee iskuulka hormuud oo ku mahadsan yihiin macalimiinteeda maxaan lacag la-aan ayaa ku dhigtaa maxaan waxaan rajeynayaa inuu qaybtan ayaa door ka qaadan doonta in gabdhaha ay bartaan xirfado ay ku shaqaystaan si ay u abuurtaan fursado shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda aad umaadsan tahay waryaheena xawlul aadan xisheen warbixinta warkaasi nala socod siinaysa markana hargeysa kulan looga hadlaya ballaarinta adeegyada cadaaladda ee dadka nugul ayaa lagu qabtay magaalada hargeysa waryaheena cumar yuusuf hadan ee warbixinta warkan inoo haya wasiirka wasaaradda cadaaladda somalilan ayaa magaalada hargeysa ka daafuray kulanka ballaarinta adeegyada cadaaladda ee dadka nugul kulanka waxaa ka qeybgelay xubno ka socday wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka odayaal iyo xubno ka socday culimada agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda somalilan maxamed cabdi xaashi ayaa ka waramaya ahmiyadda kulankan maanta waxaan halkan u joognaa ibafur iyo sharaxaad iyo shir aynu ugu talagalnay inaynu kor u qaadno isku xidhka xarumaha cadaaladda iyo xalinta khilaafaadka waayada dambe wasaaradda cadaaladdu waxay hormuud ka ahayd hagaajinta iyo ballaarinta adeegyada cadaaladeed ee somalilan iyadoo taa laga duulayo wasaaradda cadaaladdu waxay abuurtay toddoba xarumood oo ka kala ku kala yaala gobollada dalka xarun hargeysa ku taala iyo lix ku yaala gobollada kale ee somalilan oo loogu talagalay bulshada danyarta ah ee aan awoodin awood dhaqaale iyo mid jidheed midna aan u lahayn inay dacwadahooga la tagaan maxkamadaha xarumahani waxay koobsadeen isku darka saddex nidaam oo cadaaladeed oo somalilan ka jira qaar ka mid a xubnaha ka qaybgelay kulanka ayaa soo dhoweeyey waa bilow wanaagsan waa wax la sii ambaqaado u wanaagsan waa wax amniga u wanaagsan oo dee noloshii u wanaagsan oo dee haddii muxuu rasuulku yihi allahumma nasaluka amnul iimaan buu yihi ilaah amniga iimaan baan ku weydiisanay soomaalida oo dee wax walba amniga baa laga hormariyay soomaalida waxaa tarrooba nabaday caano dee haddii caana la helo xag oo nabadi la waayo xaggaa lagu caddi caana marka waxa weeyaan waxaynu cid waliba aan ku mahadnaqaynaa waa in arrintan cid waliba isku taagtaa oo xagga wanaagsan laga wada raadiyaa maalint adeer ceelab weyn markaan nahay ama iyo caynabo oo kale misalan markaa ka soo qaato waxaanu nahay maalintii waanu ka hawl badan nahay xarunta degan waxay xaruntu fududaysay laabihii amniga maxkamadihii waayo dadku waxa weye ay u adeegtaan waa danyar danyartuna ma haysato qaar baan haysan waxay nooliga ku raacaan qaar baan haysanin wixii ay arjiga ku garaacan lahaayeen ee lagu haliyey xarunta khilaafaadka wasaaradda cadaaladda somalilan ayaa wado dadaallo xoogan oo lagu kubcinayo nidaamka cadaaladda somalilan gaar ahaana marka ay joogto dadka nugul aada waansan yahay waryaheena cumar yuusuf aadana warbixinta warkaasi nala socdo siinaya markana baxdo tobabara ku saabsan tacbashada wanaagsan ee beeraha ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada baxda ee gobolka galgaduuda waryaheena xawluul haadan xuseen ee warbixinta warkan inoo haysaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug cumar cismaan ciid ayaa magaalada baxda ee gobolka galgaduud kusoo xiray tababar ku saabsan tacbashada wanaagsan ka hortaga cayayaanka iyo cudurada ku dhaca beeraha tababarkan oo loo qabtay dadka beeralayda ayaa muddadii uu socday waxaa ka faa-iideystayaasha la geeya beeraha si ay u sameeyaan tijaabo wixii la baray agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha galmudug cumar cismaan ciid ayaa ka waramaya ujeedka tababarkan sideeda shay markii la bilaabayo ama guri ha ahaado ama beer ha ahaado ama ganacsi ha ahaado inkeys xoolaha ha ahaadeen waxyaabay maanta aan observation aan markaan soo sameynayna aan soo aragna waxaa ka mid ahayd waxyaaba saacidaya bacadkii saacidaya ciiddii saacidaya bidaysi saacidaya waxaan leenahay reebaxdow ha saacidinina oo idinku gacmihiina ha ku saacidinina ciidda iyo in dhulkii nidaam guura ha ku saacidinina maantana way sheeg idinkuna way sheeg waa sheegteen cadowsiga dhirta waa qalad la samaynayo qaar ka mida beeraleydii loo qabtay tababarkan ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen iyagoo u mahadceliyay wasaaradda beeraha galmudug annagu saddex beri oo u dhiganta saddex sano waxbarasho ahaan soo qaadanay xaqiiqda markii la fiirsho saddex sano u dhigantaa saddexdaas beri oon waxbarashadaas aan aan helnay oo meeshaan siminaarku nooga socday wax badanaan ka faa'iidnay haddaan geedihii inta meesha ka badnayna beerihii aan geeda aan ka soo saaraynay geedkii waxaan ugula adeega ku reeyahay aan aan helnay inuu geedka aan jarayna asagu ciiddii oo adeega kuri aan ka jarayn uu nafaqo u yahay waa wax maaragtay loo xiisoodo oo runtii wixii uu hayo qofka inuu soo daayo ku kallifaysa marka insha allahu tacaala taas aad baad ugu mahadsan tihiin tababarkan ayaa door fiican ka qaadanaya in beeraleyda ay horumariyaan tacabkooda si loo helo dalagyo anfaca bulshada aad maadsan tahay waryaheena xawluul aadan xuseen oo nala socodsinaysa warbixinta warkaasi hawrgaasaa kala socotaan wadaacadda beerule magaalada baladweyne mawjada siddeetan iyoseedhibasidigaad nagala socotaan sidoo kale waxaad naga dhagaysanaysaan baraheena bulshada sida facebook youtube-ka x iyo websayte-ka intaan baraarka dibadda guddeen ku soo dhowaada xubinta sariifka iyo suuqyada
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal kusoo dhowaada xubinta sarifka ee suuqyada waxaynu kusoo qaadan doonaa qiimaha la iibiya kuraasta iskuulada foomka caadiga ayaa la iibiyaa halkii saxaba labaatan iyo shan dollar foomka jiifka ayaa la iibiyaa isaga iyo miiskiisa konton iyo shan dollar kursiga ka samaysan kumasaatada ayaa la iibiyaa afartan iyo sideed dollar kursiga halnafarka ayaa la iibiyaa afartan iyo shan dollar miiska qaanadaha leh ayaa la iibiyaa labaatan iyo toddoba doolar ilaa afar iyo toban doolar xubintiina waa egeyntaa
aad waansan yahay waryaheena bilaal daahir weene oo nala socodsinaya xubinta sarifka ee suuqyada warka habeenimo idaacadda beerlula warkana akhbaraadka dibadda diyaaradaha ciidamada cirka boqortooyada urdun iyo imaaraadka carabta ayaa cunno gargaar oo dhan shan iyo labaatan tan iyo sahay kale oo bila-aadanimo hawada sare uga soo daadiyay dadka degan magaalada kasa sida uu ku waramay telefishinka qaranka urdun laba diyaaradood oo nuucoodu yahay c slash boqol iyo soddon oo laga leeyahay dalka urdun iyo mid ka mid a diyaaradaha imaaraadka carabta ayaa ku lug lahaa howlgalkan waxaana la beegsaday dhowr goobood oo ka tirsan marinka kasa sida ay warbixinta ay ku sheegeen telefishinka qaranka urdun telefishinka qaranka urdun ayaa intaasi ku daray in gargaarkan uu yahay kii ugu dambeeyey ee la gaarsiiyo islamarkaana ay ka dhigan tahay tirada guud ee diyaaradaha urdun ee gargaarka halkaasi gaarsiiyey boqol labaatan iyo toddobo hay-adda cunada adduunka ee w f b ayaa ka digteen saddexdii qof ee reer kasa mid ka mid a aanu wax cunin maalmo islamarkaana sagaashan kun oo haween iyo caruur iskugu jira ay u baahan yihiin daaweyn deg dega oo ka dhalatay macaluusha halkaasi ka jirta dadka ku nool magaalada qaso oo lagu qiyaaso laba milyan iyo boqol kun ayaa u baahan gargaar bini-aadamnimo kadib markii israa'iil ay hakad gelisay gargaarkii halkaasi la geyn jiray warkabadnimada kala socoteen idaacadda beerle magaalada beledweyne taasi ku dhan yahay ciddii warkan saciid uga dalacan karta baraha internetka aan ku leenahay sida facebooka youtubeka x iyo saytka inta warkan midnabaan dib ku doona xididka tagaysaanu geli